Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Hirshabelle ayaa magaalada Jowhar ku qabatay tabobar la xiriira tebinta arrimaha bani'aadantinimada qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala degmadaasi. Tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Hirshabelle, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Hirshabelle, mas'uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee Jowhar, suxufiyiin iyo qaar ka mid ah ururada bulshada magaalada Jowhar. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Hirshabelle Yaasiin Axmed Maxamuud ayaa ka warbixiyay tababarka iyo sidii loo ilaalin lahaa tebinta arrimaha bani'aadantinimo.
diinteenu waxay ka xarimtay maalkiisa dhiiggiisa iyo sharafkiisa intaasna waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo sida lagu ilaalin lahaana waxay tahay in wariyaashu laftirkood ee loo tababaro qaabkay u ilaalin lahaayeen ee siday ee, had iyo jeer ee, ugu taxadari lahaayeen markay wax tabinayaan ee, dhibaato inay ayagu geysan Ee, sidaad ogtihiin wasaaradda warfaafinta ee, waxay mas-uuliyad had iyo jeer iska saartay iska saartaa ee, tayeynta wariyaasha si loo gaaro ee, gaarista horumar waara si loo helo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee, iyo adkeynta dimuqraadiyadda iyo wada wada noolaanshaha bulshada marka tababarkan maanta noo bilaaban doona haddii waa la idmo ee, waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysan doontaan markaad ee, ka faa'iideysataanna aad dhaqan geli doontaan oo bulshada aad ula laaban doontaan haddii waa la idmo wasaaradduna had iyo jeer waxay u tahay ee, waxay diyaar u tahay sidaad ka warqabtaan intaanan imaanin ka hor wasaaraddu m- maysan jirin in ee, tababaro ee, wariyaashu la siiyo laakiin anagu markaan imaanay mas-uuliyad weyn aan is saarnay sida aan eh, wariyaasheenu u tayeelan lahaye- u tayeelan lahayn ee u noqon lahaayeen wariyaal macno leh ee dalkooduna ee wax macno leh kusoo kordhiyo oo sheekooyinka ay sameynaya ay noqdaan sheekooyin xiise leh oo dadku wada dhegeysan karo ama wada daawan karaan marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan hadduu alla idmo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Maamulka Hirshabelle Cabdishakuur Shaashaa ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go'an tahay horumarinta xirfadaha wariyaasha.
wasaaradda waxaan joogaa ama aan ka shaqaynaynaa guud ahaan aniga iyo agaasimaha iyo wasiirka iyo wasiiru dowlaha wax ka yar saddex sano waxaana qabanay in ka badan labaatan seminaar labaatankaas seminaar eh, qayb ka mid a wasaaraddu gooni u ahaa oo wasaaradda iyadaa wadatay like sida hadda kan aan wadno oo kale qaybana waxaan fududaynaynay ururada ka shaqeeya warbaahinta inay tababar yani siiyaan wariyaasha labaatankaasi tababar wuxuu ka kala dhacay deegaanada hirshabelle ay ka kooban tahay hiiraan iyo shabeellada dhexe ujeedaduna waxay ahayd inaan tayeyno eh, wariyaasha waxaan ku faraxsanahay eh, aniga in muddadaas aadka u yar eh, tababaradaas aadka u badan wariyaasha qaateen xarigii wariyaasha ku dhici jirayna uu yaraaday taasina ay sabab u tahay in wasaaradda yani dad dadkeedii ay joogaan oo dad yaqaana eh, xaqa wariyaha uu leeyahay iyo fahamsan ay joogaan waxaana ballan qaadaynaa ilaalinta xuquuqda wariyaasha iyo siinta tababaradooda iyagana waxaan ka rajaynaynaa inay nagala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa deegaanka Tababarkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay wariyaasha ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle, kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta tebinta arrimaha la xiriira bani'aadantinimada.